barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa kowda iyo barka duurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c waa khamiis soddonka abril sanadka idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cidla nuur
qodobada aanu idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan saamaynta xanuunka coronavirus ku yeeshay ciyaaraha kubadda cagta iyo dhallinyarada magaalada laascaanood horta aad baan ugu xusnay goromada kubadda cagta iyo goromada cagaarka habeenka lagu ciyaaro de waqti fiican bay noo ahayd oo marka dee lasoo afuroo kale baanu de afurkii iskaga saari jirnay oo jimicsi bay noo ahayd sidoo kale rabadaanada dee tartan galabkii oo kale baanu ciyaari jirnay oo isdhexgal ah marka waxaasoo dhan baan aad ugu xiisnay waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyaro isxilqaantay oo waxbarasho bilaash ah siinaya dadkaan awoodin ee degan deegaanka carmo ee gobolka bari qasiidooyinkii nebi ammaanka ahaa ee bisha barakaysane ramadaan aanu idinku talagalnay ayaan barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida la taliyaha dhinaca caafimaadka u qaabilsan aqalka cadda maraykanka doctor fawji ayaa shaaca ka qaaday in dawada shirkadda giliyad science ee ramdesever ay noqon doonto dawo lagu daweeyo cudurka covid-19 kadib markii sida uu sheegay tijaabooyin dhowr ah oo la sameeyey ay muujiyeen in ay dadka si degdeg ah uga bogsoodeen cudurka covid-19 dor fawji waxa uu sheegay in tijaabooyin hordhaca oo dowladda maraykanka samaysay ay muujinayso in dawada dadka qaata ee remdesever ay si deg deg ah kow iyo soddon boqolkiiba uga soo kabsadeen marka la fiiriyo dadka kale waxaana doctor antony fawji uu sheegay in tiradaasi ay tahay mid aada u sarreysa oo yidadiilo leh waxa uu tilmaamay tani ay muhiimad gaara leedahay isagoo la hadlayay wariyaasha oo ku sugan aqalka cad ayaa uu tilmaamay in tijaabadan ay muujinayso in dadka ay kusoo bogsoodeen kow iyo toban maalmood marka lala barbardhigo shan iyo tobanka cisho ee hore loo sheegay inay kusoo bogsoon doonaan dadkaas hay-adda maraykanka u qaabilsan cunnada iyo dawooyinka ee f d a loo soo gaabiyay ayaa sheegtay inuu wadahadallo kula jirto shirkadda giliyad oo ah midda iyadu soo saarta dawada remdesever waxaana ay sheegtay in ay arrintani ilaayo hadda aysan go-aan ka gaarin balse madaxweynaha mareykanka donald trump mar la weydiiyey inuu doonayo in f d a da ay arrintani si deg deg ahi ay u meelmariso ayaa waxa uu sheegay in uu rabo isagu in wax kasta ay ammaan ahaadaan islamar ahaantaasina la helo duwo lagula tacaalo covid
ra-iisul wasaaraha dalka gini bisaw nuno gomes nabiam iyo saddex ka mida golihiisa wasiirada ayaa arbacadii shalay la xaqiijiyey in laga helay xanuunka covid sagaal iyo toban wasiirka arrimaha gudaha ayaa ka mida wasiirada xanuunka laga baadhay maalintii salaasadii ayna dhaaftay taasi oo jawaabtu ay soo baxday in wasiirkaasi iyo laba wasiir oo kale laga helay xanuunka coronavirus wasiirka caafimaadka ee dalkaasi gini bisaw ayaa warbaahinta u sheegay in mas-uuliyiinta xanuunkaasi laga helay xaaladoodu ay degan tahay islamarkaana lagu kaaraantimaynayo hoteel ku yaala magaalada caasimadda wasiirka caafimaadku muu bixinin wax faahfaahin dheeraada oo la xidhiidha xaaladda mas-uuliyiintaasi iyo caafimaadkoodu sida uu haatan yahay waxaa kaloo uu sheegay in ilaa hadda dalkaasi uu qof ugu dhintay xanuunka covid sagaal iyo toban tirada dadka la xaqiijiyay in xanuunka laga helayna ay gaadhayso toddobaatan qof ramadaan kariim ayaanu dhegaystayaal idin leenahay halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington saamaynta uu yeeshay cudurka coronavirus waxaa ka mida in dhammaan dalalka caalamka laga joojiyey ciyaaraha kala duwan si aanay bulshadu iskugu imanin oo aanu xanuunka coronavirus ugu dhex faafin meelaha ciyaaraha laga joojiyey waxaa ka mida magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool haddaba wariyaha v o ed ee laascaanood cabdikariim cabdilaahi olol ayaa warbixintan noo soo diray si looga hortago cudurka covid sagaal iyo toban guud ahaan waxaa xidhan garoomada ciyaaraha ee dhallinyaradu ay ku ciyaari jireen ee magaalada laascanuda xarunta gobolka sool qaar ka mida dhallinyarada ciyaaryahanada oo aan la hadalay ayaa nooga warramay xidhnaashaha garoomadani iyo sida uu amarkani uga fulay oo ay ka hadashay wasaaradda ciyaaraha iyo dhallinyarada ee gobolka sool ugu horreyn shaakir maxamuud shire ayaa ka hadlay xidhnaashaha garoomadani dhalinyarada isboortiga garoomada aad bay ugu ciyaari jireen balwadooda koobaad waxay ahayd isdhexgalka kubadda laftigeedana waa isdhexgal bulsho arrimaha ramadaanta oo kale la qaban jiray waxaa ka mid ahaa koob dhallinyarada iskugu timaado oo dhallinyarada cuslaata loo dhigi jiray oo isboortiga haddeer kubadda ciyaara lagaga soo diri jiray dhowr qof oo koox walba dhowr qof soo gacaysan jirtay koobkaasoo nidaam lahaayo sanadkiiba hal mar la qaban jiray ramadaanta koobkaas hadda meeshuu ka baxay maadaama laleeyahay cudurkan adduunka saameynta weyn ku yeeshay covid nneteen baan soo dhex galay dhalinyaro intee leeg buu saameeyey hadda wax kubadoo habeenkii la ciyaaraa ma jira soo ma
ha wax kubadoo habeenkii la ciyaaraa ma jirto dhalinyaradu haddeer aad bay ugu xiiseen garoomada runtii oo de hadda dhalinyarada meel ay aadabay leedahay marka suuqii dee suuqii lama joogi karo markasta waa gartay hadda ay kole waxay ahaan jirtay dee xiiso gaara bay idiinla ahaan jirtay
suuqa laga soo baxay oo kale oo fiidkii oo kale la iskaagi jiray dad qaar ciyaaraya qaar daawanaya madadaaleysiba dadka dhallinyarada ahaan jirtay oo aad baa loogu xiisay runtii garoomadan la xidhay maxamed axmed daahir waxa uu ka mid yahay ciyaaryahanada gobolka sool waxa uu sheegay inaysan weli dhicin inuu ka maqnaado garoomada lagu ciyaaro gaar ahaan xilliga habeenkii wakhti fiican ayay ku qaadan jireen balse wuxuu sheegay hadda inuu gurigiisa iska joogo wax ciyaarana uusan ciyaarin horta aad baan ugu xiisnay garoomada kubadda cagta iyo garoomada cagaarka habeenkii lagu ciyaaro dee waqti fiican baynoo ahaydoo marka dee lasoo afuroo kale baanu dee afurkii iskaga saari jirnay oo jimicsi baynoo ahayd sidoo kale rabadaanada dee tartan galabkii oo kale baanu ciyaari jirnay oo isdhexgala marka waxaasoo dhan baan aad ugu xiisnay xeerkiina waanu ogolaanay oo istuu wuxuu nagu amray in garoomadu xidhnaadaan marka amarkiina de waanu fulinay marka insha alla waxaan rajeynaya in dib mar kalena lagu furo garoomada dhalinyaro intee leeg baa isugu iman jirtay siday u ciyaaraan kubadda wallaahi dhalinyaro badan baa isugu imaan jirtay xilliga ha ugu badnaato xilliga rabadaanta oo galabkii iyo habeenkiiba aada loogu madadaalin jiray oo dee laisugu imaan jiray weli kamaad sidaa hadda uga maqanta weligaa ugamaad maqnaan kubad haha rabadaanadan ugu jeclay kubadda cagta inaan ciyaaro oo dee waqtiga ugu fiicanaba marka dee rabadaanta inay mar labaad noo soo labaatan doonayna kubadda gormadana loo furo garta sababta loo xidhay waxaa weeye sidii looga hortegi lahaa cudurka covid sagaal iyo toban taasi si weyn baad u xaqiiqsan tihiin in dhanka caafimaadka loo qaaday haa dhanka caafimaadka darteed baa horta dadka looga xidhay garoomada marka koley dee meelo badanoo kale oo dee la isugu yimaadana way jiraan in garoomada oo keliya la xidhaana ma ahayn dee run waxaa ugu wanaagsan ee horta dhallinyarada ay ku madadaalan karaan waa kubadda cagta ugu wanaagsan waxyaala kale way jiraan oo dee la ciyaaro sida geemama oo kale laakiin kubadda wax ka munaasabsan oo dee ka fiican garanma maayo sidoo kale isuduwaha wasaaradda ciyaaraha ee somalilan ee gobolka sool ayaanu waxaanu wax ka weydiinay inta garoon ee magaalada laascanood oo gudaheeda ka xidhanaya amarka ay soo saareen si looga hortago xakamaynta cudurka covid sagaal iyo toban ee dunida saameynta ku yeeshay maxamuud bal naga waran isu duwe xayiraadahan aad soo rogteen iyo guud ahaan garoomada xidhan inta ay leegihiin iyo dhallinyaradu qaabka ay uga faa'iidaysan jirtay ugu horeyn ramadaan kariim dhammaan ummadda islaamkaa iyo shacabka reer somalilan iyo dhallinyarada gobolka soolba waxaan leeyahay ramadaan kariim marka intaa laga yimaado waxaan u mahadnaqayaa idaacadda v o a gaar ahaan cabdikariin olol runtii qodobo ay soo saareen guddida heer qaran ee jumhuuriyadda somalilan oo ahaa in garoomada la xidho iyo in goobo badan iyo adigu dee shuruudaha ay soo saareen baa jiray kuwaasaan anagu tixi raacanay ka wasaarad ahaan annaga waxaa naga khuseeyey inaan garoomada xidhno islamarkaana joojino koobka rabadaan kaabka ee sanad walba ay wasaaraddan dhigi jirtay garoomada gaarka loo leeyahayna lagu dhigi jiray annagoo tix raacana shuruudahay soo saareen wasaaraddu waxaanu xidhnay laba garoon oo gaar loo leeyahay magaalada gudaheeda ku yaala iyo sidoo kale garoonkii weynaha ee gobolka ee wasaaradda dhallinyarada ciyaaruhu ay maamuli jirtay saddexda garoon baa ku yaala wax garoon roog oo cagaarana waxaa jira garoon isna booda uu gobolku leeyahay oo ku yaala dhinaca koonfurta magaalada laascanood runtii afartaa garoonba way xidhan yihiin hadda wasaaradduna iyadoo tix raacasa amarada ay soo saareen guddi heer qaran waanu fulinay hawsha waan dareemi karnaa dhallinyarada gobolka sool culayska ka iman kara iyagoo garoomada ay ka xidhan yihiin inaan magaranaysaa ay saameyn weyn ku yeelatay xidhitaanka garoomadaasi muhiimada koowaad waa caafimaad in la helo dhallinyaradu inay kubad ciyaarto weligeedba ciyaarta way ciyaari doontaa marka waxaan iska tagaan iyo xanuunadan insha allah marka caafimaadkooda ku muhiimsan annagoo badbaadeyna caafimaadkooda ayaanu garoomada xidhnay marka muhiimada koowaad waa in caafimaadka qofka uu seef noqdo cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood markana dhinacii qasiidooyinka ayaanu jallaacaynaa ee bishan barakaysan ramadaan aan idinkugu talagalnay
muddadaas halka aynu kaga gudubno dhallinyaro isxilqaantay oo ku sugan magaalada carmo ee gobolka bari ayaa waxbarasho bilaash ah u sameynaya dadka aan awoodin inay helaan fursadaha waxbarasho ee halkaasi ku dhaqan faysal cumar siciid oo ka mid ah dhallinyarada wadda barnaamijkan oo loogu magac daray taakulo ayaa uga waramay wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf barnaamijka aanu ka furnay magaalada carmo oo ka bixi doona xarunta carmo health science and technology college ee waxbarashada loogu talagalay waxaan ugu magac daray barnaamijka taakulo taakulo waxaa wax lagu barayaa dadka aan waxna qorin waxna akhrin maadaaba waayadii u dameeyey ay soo kordhiyeen ama aanay jirinba inay jirtay aqoon daro aada u baahsan taasoo sababtay dadka iskoolka aaba ay yihiin wax ka yar boqolkiiba labaatan baan waxaan go-aansanay bal dadka inay bartaan marka hore akhrinta iyo iyo qoraalka inay bartaaniin alxamdulilah barnaamijkaasna waa la dahafuray markay barnaamijku noocaas bu ahaa yuusufow waa barnaamij dadka wax lagu barayo ama dadka ay waxbarashadoodu mataqaanaa aada hooseyso lagu soo kobcinayo isku soo wadaduubo waa barnaamij la doonayo dadku inay kaga baxanin aqoon la-aanta yaa hirgeliyey goobtaas dadka aad sheegtay ay wax ku baran doonaan macalimiinta wax dhigi doonana ma dhalinyaro isxilqaamayba oo si iskooda iyaga muxuu ahay cashirada dadkaasi wax u dhigi doona mise waa macalimiin u jooga inay helaan dhaqaale markay cashiradaas bixiyaan hadda ma jirto meeluu ku tirsan yahay waa dad isxilqaamay oo iyagu ku talagalay inay baahida daboolaaneen markay arkeen dad badanoo guryahaas ka jooga dad badanoo aan awoodu lahayn inay wax bartaaniin markaa kadib bay waxay go-aansadeen inay fuliyaaniin dadka waxbaranin sitabaracada dadka dhigta macadkaad furteen waa dad noocaya maxay isugu jiraan macadku awalbu wuxuu lahaa qeyb wuxuu yahay caafimaad iyo kombyutar oo dadka mataqaanaa ay dhiga jireen haddana markii aan ragnay baahidaas gaarkaha inay jirto baanu majaalkaas khaaskaha ka dhinac furnay oo aanu dadka ugu danaynayno dadka hadda barta waxay leeyihiin bulshada qeybaheeda kala duwan waxaa arkaysaa dad iyagu iskooladii aan tabaru hayn inay doonayaan inay wax bartaaniin qolyahaas iyagu qeyb bay ka yihiin hooyooyinku qeyb bay ka yihiin dhalinyaradu qeyb bay ka yihiin dhammaantood waxaanu markaan furey noogu talagalnay waxaanu xaqiijinay dadku inaysan kala lahayn dadka barakacyaasha ah iyo dadka hoosta communitiga ah kulli dhammaan way isku jiraanin dhammaan dadku waxa weye waxbarashadaas meesha ka jirta waa loo sameeyahay cid si gaar ah lama jirto dadka markay yimaadaan macadkan ay rabaan inay wax bartaan oo kale ma lacag baa ka qaadayseen oo diiwaangelin ah ama bisha ah mise si matadawacnimoa dhallinyaradiina ayaa isku xilqaamay inaad dusha u ridataan wax walba oo ku saabsan in dadkaasi wax la baro cumarow barnaamijkan taakulo barnaamij loogu talagalay weeye dadkuyna si firiya ku bartaan barnaamij koostii waxba lagu xiraayo maaha cid walba oo barnaamijka taakulo dananaysa waa lacag la-aan ilaa intay jeceshiin marka inaad sii wadaan barnaamijkan aad ka hirgeliseen degmada carmo yuusufow barnaamijkan qorshuu leeyahay si taatika ah oo xirfadaha dadka wax lagu baraa barnaamijku ma doonayo inuu fashilmo waa barnaamij la doonayo inuu mataqaanaa horumar sameeyo marka horeba qorshaan samaynayo marka koowaad muddo afar bilood dadkaas inay waxbarashada ku jiraaniin ciddii markaas caddaato inay soo kobocday oo mataqaanaa meel fiican ka gaartay iyada xirfado kale loo sameeyo yacni aan saa lagu dayin intaa kadibna haddana markaas face labaad ee la furo saa lagu socodsiyo barnaamijka cashirada lagu baran doono macadkaasi oo dadku ay baran doonaan maxay isugu jiraan ma sida ay wax u baranayaan iskuullada caadiga ah oo maadooyinka kale oo la dhigo qur-aankii fisigiskii cashirada noocaas iskuullada lagu dhigo mise waa ka duwanaanaya uu ka yara duwan yahay inkastoo dadku dee markasta ay su-aalo kale ku weydiinayaan inuu qaar ay diraanin arrimaha doonaya laakiin annaga muhiimadeeda kuwaad waxay tahay bal dadku bal dadku luqadooda hooyo inay bartaaniin marka koowaad sababtoo qof aan luqadiisa hooyo garanaynba inuu dunida la janqaado ama luqado kale ama luqado kale barto waa adag tahay marka koowaad marka hore waa in qofkii luqadiisa la tijaabiyo luqadii markuu barto markaasaa loo samayn karaa inuu waxyaaba kale barto hadda waxyaabaha la balaabay oo firistiga af soomaaliga ayaa ka mid ah barnaamijka taakulo guud ahaan luqadda af soomaaliga baan doonayna horta bal si fiican inay u fahmaaniin waayo sababtoo ah dalka waxaa looga hadla waa af soomaali dadkuna dee qof af soomaali kugula hadlaya haddana aan akhrintiisa garanayn qoraalkiisana garanayn xoogaa waa arrin laga naxo waaye tirada hadda timaada macadka ee waxbarataa oo xiisaduhu ay u socdaan sidaad sheegtay inaad af soomaaliga ka dhistaan tiradooda waa meeqa yuusufow isla markii marka hore lixdan baan ugu talagalnay hadda ruhaantii kulley dhammaan wax yar ma filaayo laakiin sigiistii waa xiray ha lixdankii waa xiray kulli wada tabar daran oo mararka qaarkood barbaan waxanimo ku dartaanba sababtoo ah markaan aragnay dad badan danyar inay jiraaniin haddana aan mataqaana aan helin fursad waxbarasho marka waxaan samaynay dhammaantood inaanu xataa xoogaa kasi badino toddobaatanka meelaha gaarsiino si bal mataqaana baan isku dayna hadii lahadmo marka dhammaan muddada afarta bilood aan ku xisaabtanay way dhici kartaa haddii mataqaana anaga agabkaanu haysano iyo macalimiinta aan heli karno haddii mataqaana aynagu filaadaanin inaanu sii badino tirada macalimiinta casharada dadkaasi siin doona maxay isugu jiraan wallahi badankood dad mastara baa jira dad mastara oo barnaamijkaas ka qayb qaadanaya baa jira dad iskuolada dhameeya baa jira wax walba way leeyihiin waa dad mataqaana qaab si gaar loo tababaray oo qofku muddo gaaban uu wax ku fahmayo waayo waxaa noo soo baxday wax la yidhahdo iska xariiq markay barnaamijka iska xariiq barnaamij ka saarno dad mataqaana wixii garanaya fahmay inay soo baxaaneen bulshada la jaan qaadi karaa badankood haa dad lacag ku shaqeeya maaha badanaa waxaa aad casharada u bixiya mas-uuliyiinta meesha ba aad u bixiya sababtoo haddee qofkii ka hoos yariyo lacag waxuu kaaga baahan yahay iyo inaa maan jiraysid marka ma suuro gelayso marka mas-uuliyiinta meesha iyagu mataqaana ama meel kale ka shaqeeyan ama meel kale ku tirsadeen iyo qaar aan kuwa tirsanayn ba iyagu howlaha fuliya tirada macalimiinta wax ka dhiga macadkaasi waa meeqa dadkuna sidee xiisadaha u kala qaataan ma subaxii mise galabtii habeenkii bal noo faahfaahay ee faysalo macalimiinta hadda jooga shan macalin waaye way iskala bedelaaneen laakiin muhiimaddu waxa waaye dadka taakula barnaamijka taakula ku taxalluqa iyagoo galabtii baa badanaa wax la baraa waa la kala qaybiyaayo qeybta xoo yara u balaabantaana qeyb gaara wax lagu baraa qeybta beysiga iyagu de aan waxba u baloonayna qeyb gaara la geeyaa si isula jaan qaadanin yani nadaam hufan oo wanaagsan oo dadku isla jaan qaadi karaan baan runtii loo sameeyey maasha allah yaa idinka gacansiiyey barnaamijkan taakulo oo dadka si isxilqaam ah u baraysaan ma jirto ciid mataqaana fikradda annaga iska lahayn annagaana samaynay annagaana bulshada usoo bandhignay bulshada wayna la qaateenay laakiin ma jirto ciid gacan naga siisay naga taageerta haatana dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno xubinta ciyaaraha kooxaha dalka ingiriiska ayaa qorshaynaya in ciyaaro saaxiibtinimo ay yeeshaan inta lagu guda jiro xilli ciyaareedkan islamar ahaantaasina ay jirto dhibaatada coronavirus balse waxa ay doonayaan in ay kulmadaasi noqdaan kuwo irdaa u xiran oo aan wax taageerayaal kasoo qaybgelin waxa ay kooxahaasi kulan yeelan doonaan maalinta jimcahaasi markaa arrinka ay u qorsheeyaan islamar ahaantaasina go'aan looga gaaro hadda waxaa guud ahaanba la joojiyey kulamadii ciyaaraha si dhibaatooyinka coronavirus looga hortago waxaana kooxahani hadda ay doonayaan in si ay isu diyaariyaan xil ciyaareedka soo socda iyo horyaalkii la hakiyey intuba ay tahay in ciyaartooyda ay sii almiiteeyaan oo kulmo saaxiibtinimo ay dhexdooda yeeshaan taas oo bilow u noqon doonta in kulmada ay kooxuhu ciyaarayaan lasii ambaqaado tababarihii hore ee kooxda kubadda cagta tatanham hatsburg bargentino ayaa lala xiriirinayaa naadiga newcastle united sida ay qortay warbaahinta sky sports bargentino ayaa la rajeynayaa inuu bedelo steve bruce waxaana la siin doonaa sanadkii sagaal iyo toban milyan oo pound maamulaha naadiga bayan munik hansi click ayaa wada sheekaysi muddo soddon daqiiqood dhinaca telefoonka waxa uu la qaatay ciiryaanka garabka uga ciyaara kooxda manchester city iyo xulka dalka jarmalka leroy sen oo afar labaatan jira markaas oo ay ka wada hadleen sidii ciiryaankaasi uu naadiga bayan munik u aadi lahaa wargeyska miror ee dalka ingiriiska ayaa qoray in ciiryaanka naadiga brusho dortmund garabka uga ciyaara jordan sancho oo labaatan jira ay naadiga manchester united doonayso inay lasoo saxiixato waxaa manchester united ay ciyaaryahankaas u sheegtay in ay siin doonto haddii uu naadiga yimaado lambarka toddobaad oo ah lambarada ugu muhiimsan naadiga manchester united oo ciyaaryahanno xidigo dhowr ah naadigaasi ay hore usoo xirteen ciyaaryahanka qadka dhexe ee xulka dalka faransiiska tangoy indombele oo saddex labaatan jira ayaa waxa uu ka hadli doonaa mustaqbalkiisa ciyaaraha ee naadiga tottenham waxaana lala xiriirinayo kooxo dhowr ah oo ay ka midka tahay naadiga barcelona paulo fonseca oo ah maamulaha naadiga rome ayaa rajaynaya in uu la soo saxiixdo xiryaanka garabka uga ciyaara kooxda chelsea iyo xulka dalka spain pedro oo labayo soddon jira sida uu qoray wargeyska corriero della sport ee dalka talyaaniga naadiga ac milan ayaa qorsheynaysa inay iska iibiso ciyaaryahanka goolka u qabta naadigaasi beberien markaa uu furmo suuqa kala iibsiga ciyaartoyda soddon iyo toddoba jirkan oo dalka spain u dhashay ayaa hadda qaab ama ahaan kula jooga naadiga astonvilla ciyaaryahanka khadka dhexe ee naadiga chelsea iyo xulka dalka talyaaniga georgino oo siddeed labaatan jir ah ayaa la qorsheynaya naadiga bluuska uu ka tago ciyaaryahankaasi ayaa hal xilli ciyaareed naadiga bluuska la ciyaarayay iyadoo uu dhaleeceen kala kulmay taageerayaasha iyadoo horyaalka dalka faransiiska guud ahaanba la hakiyey oo la joojiyey lana baabi'iyey in xilli ciyaareedkan aan markale la ciyaari doonin ayaa waxaa madaxda dalkaasi faransiiska waxa ay sidoo kale ay ku baaqayaan in horyaalada kalena la joojiyo madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa dalka kale ee yurub ugu baaqay in ay hakiyaan oo ay joojiyaan islamar ahaantaasina ay baabi'iyaan guud ahaanba xilli ciyaareedka sanadkan xubinta ciyaaraha dhegaystayaal halkaas ay noo joogto
aad buu mahadsanyay jamaal oo inala socodsiinayey xubintaasi ciyaaraha haatanna dhinacii qasaa'idka bisha barakaysan ee ramadaan ayaynu jaleecaynaa waxaa idinku soo maqan codka allaha u naxariistay xaliimo khaliif cumar magool
idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana oo idinla socodsiinayeen anigoo jamaal axmed cismaan iyo saare ciidmo nuur intaas aynu kusoo gabagabeynaynaa tani kulan dambe nabadgelyo
Rabbi Salim.